bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhugunsidiyaal hamiinimo fayle kulanto faylaha ka dhowaada warka hamiinimo idaacadda raadiyo warsan qodobaday singoonnimaadonka dhiegi doontanna weliba ku mid ah madawiinaha koonfur galbeed yaa ku hadalay furowka waddooyinka hirin ee xiriiriyow baydhabo iyo muqdisho madawiine cabdicasiis xasan maxamed laftigareen oo ku warbiyey kulankii uslaqaadadii gadoomiyaha gobolka banaadir madawiinagii hore sheekhe shariif yaraale gilimbi xeerilaaliyaha maxkamadda ciidamada gobolka hiiraan yaa ku hadalay dadlaha ququuqabadii walyaabo maanka dooriyow magaalada beledweyne wafdi ku dareer dowladda oo shiran ku qayb galay koonfur afrika ciidamada puntland oo howlgalo qorsheysan fuli ciidamo oo howlgala kusuubyahay shabeellada hoose dad ha ku barakaci dagaalada shabeellada hoose iyo baaqla ha ku saari akhbaaraadka binaanka oo nimaadunu siinkahaynona weliba ku mid ah kenya oo ku jawaabtay hadalkii dowladda jabuutiya madawiinadii hore ee aljeriya oo walaashay maxkamad la horjeeyi
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
hamiidnimo talaada e u taariikhdan iyo kabeeganta labaatio afarta bili sagaalaad sanadka lamaada kun tumi sagaalka antaasayni waliba iyo haayan qodobadii warkaan hamiinimanka doorka roonay haddina ka dhawaada iyoogii ofis sidsan madawiinaha koonfur galbeed yaa ku hadalay furowka jididka hirhiran ee xidhiiriyow baydhabo iyo muqdisho madawiinaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed oo shalay galankii dambe riitaanka nagabi magaalada baydhabo yaa ku hadalay safarshiyanka dambey ee usukubi magaalooyinka xudur marka iyo magaalada muqdisho usoona sheegay inuusa kulamo la qaadadi madaxdanka sareyta dalka waana kula hadalay arrimo maamulshey si aad la socoteen ood ogeydeen annaga waxaan galnay safar oo noogu yimid prime ministerka inta booqashadii noogu yimid oo aan ku marnay saddexda gobol ee koonfur galbeed waxaan sii marnay degmada marko oo ah caasimada gobolka shabeellada hoose ayadana sidii iyo ka fiican baana loogu soo dhaweeyey waa ka gudubnay waxaan toos ugu gudubnay magaalada muqdisho habeenkiiba meeshaan u hoyanay alxamdulilah waa naba tagnay waxaan u soconayna waxay ahaayeen prime ministerka iyo wafdigii uu hogaaminayey oo arrimaha koonfur galbeed iyo koonfur galbeed waxay qabto ogaanayey iyo baahiyihii sidii loo dabageli lahaa yuu ahaa socodkii alxamdulilah waa ku guulaysanay camaraan tagnay ilaa iyo inta aan joognay waxaan ku jirnay anigii iyo prime ministerka iyo wafdigii la jiray iyo wafdigii anigii la jirayba tirar joogto ah oo tiro badan oo madaxda dowladda leh dowladda federaalka iyo intaba looga hadlayo arrimaha koonfur galbeed oo la daba socday wixii ay koonfur galbeed u baahnayd iyo wixii lasoo arkay sidii loo fulin lahaa dhinaga kale madawiine cabdicasiis yaa sheegay in madawiinaga iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ise kula hadalay xoreynta deegaanada koonfur galbeed ee haddan maamulaana maamul shey iyo furowka jidka xiriiriyow muqdisho iyo baydhabo waxaan galnay shir kale oo isla amniga ah oo looga hadlaayo howlgallada ka socdo gobolladan koonfur galbeed gaar ahaan gobolka shabeellada hoose iyo sida guud ahaan koonfur galbeedba oo ayagana ay qayb ka yihiin dowladihii arrimaha amniga ka taakuleynayay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada wasiirkaa qayb ka ahaa oo joogay taliyaalka ciidamada dowladaha oo dhan baa joogay safiiradii oo dhan baa joogay waxaa keliix looga hadlaya waxay ahayd koonfur galbeed iyo sidii arrimaheeda amniga loo fulin lahaa jidadka la isugu furi lahaa dhibaatooyinkan ka jirana looga hadli lahaa ayadana sidii oo kalean waxaan uga bixinay warbixin buuxdo baahida amni ee koonfur galbeed ay u baahantah maanta koonfur galbeed waxay rabtay amni in jidadka laisu furo waxaan kaloon sheegnay oo meesha ku cambaareynay dhacdadii foosha xumayd oo dadkii shacabka aha oo masaakiinta ahaa oo reebakool lagu sameeyey oo hantidooda ay ku boobeen nimankii burcadda ahaa geelii la qaaday waxaan kaloo sheegnay baahiyaha loo qabo isu furitaanka jidadka la isu furaayo waxaan kaloon aada looga hadlay oo si fiican go-aan looga qaatay sidii loo furi lahaa jidkan isku xiran baydhabo iyo xamar sidii loo sii wadi lahaa howlgallada shabeellada hoose meeshay hadda marayaan horey looga sii dhaqaajin lahaa madaxda dowladda dhex yaa dhowr jeer ballan qaaday inayoo bilaabo doonaan howlgallo reedlan kufurow jidka muqdisho iyo baydhabo oo bulshada iyo ganacsatada isticmaalayaan iyo dhibaato badan kula kulmaayaan madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen oo ku warbi kulankii isla qaadayay guddoomiyaha gobolka banaadir madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo muddo toddobaad safar shaqo uusan ku maqnay magaalada muqdisho yaa ku warbi shir isu dhowaanla qaadadi gudoomiyaha gobolka banaadir waana ee duqa magaalada muqdisho shirkaas oo kugu heliyay madaxweynaha maamulka hirshabeelle mudane maxamed cabdiwaare cabdicasiis xasan maxamed yaa sheegay inay ku wada hadleen ku wada shaqaynta arrimo amniga gobolka banaadir maadaama uuse gobolka banaadir xuduud la wadaaga maamulka hirshabeelle iyo koonfur galbeed kadib waxaan kasii qayb galnay haddana shir kale oo isagana isugu nimid hirshabeelle iyo gobolka banaadir iyo koonfur galbeed madaxdeeda oo ayadan aan uga hadlaynay maadaama ay gobolka banaadir uu intana koonfur galbeed dariska leeyahay intana uu ka leeyahay hirshabeelle in lasa laiska kaashado amniga iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo wada shaqaynta fiican ah la abuur rajawi ah ayadana si fiicanay noogu dhammaatay oo saasoo kalea saasoo kale madaxweyne cabdicasiis yakuwarbi shirlan ku hadalaayay horumarinta iyo amniga deegaanada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan gobolka shabeellada hoose shirkaas oo shir guddoomiyahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo madaxweynaga sheegay in liska afgoradi
shirkii ugu dambeeya istaabilsheexika ayaan ka qayb galnay oo shabeellada hoose sidii baahiyaha ka jiroo dhan loo dabooli lahaa ayadana wax walboo jiro loo gaarsiin lahaa oo ra-iisul wasaarahan uu qayb ka ahaa wasiiradii ay qusayseen ay qayb ka ahaayeen ayadana waxaan ku heshiinay in la iswaafajiyo howlgallada iyo shaqada socoto iyo oo ay dowladda federaalka iyo internationaalkaba ay wadaan iyo tan ay waddo dowlad goboleedka koonfur galbeed in la iswaafajiyo wasaaradda caafimaadka hawsha ay waddo ay la socoto wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed wasaaradda amniga hawshay waddo ay la socoto wasaaradda amniga koonfur galbeed wax la isla wada ogyahay oo laga wada shaqaynayo inay noqdaan
madaxweynagii hore sheekh shariif ya raaligelinbi faahfaahinta warkunmay baniinhaaye maxmanuur maxmed cabdulaahi gadoomiyaha xisbiga badbaadada ummado soomaaliyeed aadan maxamed nuur aadan saransoor oo usa ka eeday intii usa angefiya maamulka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane sheekh shariif sheekh axmed kaasoo usa shalay shirjara ay qoobday magaalada muqdisho hadalka madaxweynihii hore laka eedaya yahay ko usa ka ari mar usa ka hadalay maamul goboleedyada dalka iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya nuusa ka magacaawi maamulka bakooli bay sheekh shariif sheekh axmed iyo raaligelinka b arrintaasi bismi llah alxamdulilah wasalaatu wasalam ala asalaamu calaykum waraxmatullah barakaatu mar kale waxaan rabaa inaan ka cudur daarto hadalka aan sii uri laga yaabo dadka qaarna si inay u qaateen maanta markaan gobolada tirina ee maamul goboleedyada gobolka koonfur galbeed waxaan mataqaanaa soo qaatay bay iyo bokool oo aan ula jeeday koonfur galbeed marka waa ka cudur daaranayaa waxaan ula jeedana waxay ahaan koonfur galbeed mararka qaarna waa iska dhacdaa dadka luqooyinka ku takhasusana waxay yidhaahdaan waa bannaan tahay gaar ahaan marka luqada carabiga ee dadka thaqaafadeeda leh waxaa la yidhahaa inaad magac mataqaanaa magaalo sheegto oo loola jeedo maalan dalka soomaaliya o kale waxaa loola jeedi karaa muqdisho waa loola jeedi karaa mararka qaar waa iska dhacdaa marka waa ka raali gelina walaalahay dadka isku dayaaya inay fikirkaas fikir qalloocan ama tafsiir qalloocan saarana waxaan leenahay raalli ahaada wax badan oo kale aad ka shaqay kartiina jire waxaas ku mashquula aad iyo aad ama hadalkan madaxweynihii hore sheekh shariif yaha ku eedee hilousa ka hadalaya xanibaadii usulakasuubi hilousa ka eedinayay magaalada kismaayo heetiyada maasanto maxmanuur maxmed cabdulaahi xor ilaaliyaha maxkamadda ciidamada ee gobolka hiiraan yaa ku hadalay dadlaha kugu qabaday walyaabo maanka dooriyow magaalada beledweyne faahfaahinta warkumayba beledweynahan igu diray waryaagana bashiir cabdulaahi cusmaan xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta toddobiy labaatanaad ee gobolka hiiraan maxamed cabdiqaadir maxamed ayaa ka hadlay dad lagu soo qabtay iibinta waxyaabaha maanka dooriya magaalada beledweyneha xarunta gobolka hiiraan waxaana uu sheegay in sharciga la horkeeni doono waxaa howlgalka sameynayey waxay ahaayeen ciidamada qalabka sida ay ugu horeeyaan ciidamada militariga iyo nabsugidda iyo booliskaba waxaa lagu soo qabtay oo xafiiska xeerlaalinta ay ku soo wareejiyeen laamaha amniga habeenkaas jimcaha ilaa maalintii sabdiga ahay tiro dhan shan iyo toban xali ilaa saakina howlgalku sii socday tirada xabsiga loo gudbiyey maxkamadda ciidamada u gudbisay laguna soo qabtay maandooriyaha waa kuwii labaatan oo dhammaantood gacanta ku haystay khamrada iyo xashiishka ay isticmaalayeen mid aan caddeemahiisa lagu qaban laamaha amniga ma aysan soo qaban laamaha amniga in sidaas ay u shaqeeyaana waxay ay dardaaran ka soo baxay saraakiisha hogaaminaysa iyo maxkamadda ciidamada oo shir wada qaatay waxaa suurtagal aanan ahayn noona cuntamaynin annakoo garaaddo wadano ciidamo mas-uulka ah mas-uuliyad aan sheeganayn in gabadha soomaalidu beledweyne ku nool habeenkii mid maandooriye cadsan daraaddeed ay gurigeeda ugu bixi weysa waxaan ugu mahad celinayaa bulshada reer beledweyne ciidamada amniga kala shaqeeyey in shaqadaas la qabto maxaa yeelay cidda taleefanada soo diraysay oo ku wargelinaysay luuqyada xashiishka iyo kamrada lagu cabay waxay ahayn shacbiga cidda mahad celinaysa waxay ahayn shacbiga isku soo wada duuduub waa u mahad celinaynaa hooyo soomaaliyeed ama aabbo soomaaliyeed oo wiilkiisa labaatan jir ah meeshuu ku nool yahay ama xaaladda uu ku sugana war aan ka haynin oo lasoo qabta isagoo gacanta midi ku haysta kamradii ayuu waalidka inuu ku yimaado ama nabaddoona ay ku imaadaan waxay ku leeyihiin wiilkayga oo liyu ahay masaajid ayuu ku jira arrintaas way dhammaatay go-aan cadaa laga qaatay sidoo kale waxa uu sheegay inay sii socdonaan howlgalka ka dhanka ah iibinta maandooriyaha isagoo fariin u diray shakhsiyaadka maandooriyaha ka ganacsada ee ku nool magaalada beledweyne waxaana uu sheegay in tallaabo laga qaadi doono cid kasta oo waxyaabaha maanka dooriya ku iibisa gudaha magaalada beledweyne xabsiga ayay dadkaas loogu talagalay xabsiga loogu talagalay ayayna jiraan waalidiintan waxaan leeyahay wiilkaada intuu bannaanka joogo ka warqab laakiin mar hadduu laamaha amniga gacanta uu ku soo dhacay maxkamaddaba wax la waafajinayo waa sharciga waxaan rabaa inaan meeshan ka cadee waxaa jirta hanti ama baabuur lagu soo daabulo ama bajaaj lagu soo daabulo kamrada iyo xashiishka iyo mootooyin ayaa jira kuwaasna waxaan rabaa inaan halkan ka iraahdo go-aan guud oo ay qaateen laamaha amniga iyo xafiiska xerilaalinta ayaa jira baabuur walboo lagu soo qabta ama bajaaj walboo lagu soo qabta iyadoo sida alaabtaas waxaa la horgeynayaa garsoorka ciidamada sharcigana wuu ku cad yahay oo qodobadiisa way caddeynayaan wax meesha ku yaala oo hantidaas ku saabsan waxaa jira dukaamo lagu dhexgado iyo guryo lagu dhexgado waxaa jira dumar alaabtaas qariyo guryaha ku dhexgado iyo dumar isticmaalaba dadka hadda lasoo qabtay dumarku ma jiraan laakiin wax lagu baadi joogo oo dumar magaalada jooga oo iyakana barnaamijkaas shaqo ku leh wafdi ku dareera dowladda oo shiran ku qiib gali koonfur afrika faahfaahinta warkun may baniinhaye cabdulaahi maxmed cabdiraxmaan wafdi uu soo hogaamiya wasiirka wasaaradda dastuurka ee xukuumadda federaalk soomaaliya saalax axmed jaamac yoway badeeray magaalada johannesburg ee dalka koonfur africa meelaso ee la filahay maalinta beri'a in uusan ku qayb gala shir meelasoy ku dhiyow shirkaasi oo ha qaban qaabaday hay-adda i s a yoway baa dhiniga kale ku qayb gala doone xubnuhu ku dareera qaar ku mid eh waddamada afrika iyo-na inta badan shirkaasooylan ku hadala doona arrimo dastuurka dalka wasiirka wasaaradda arrimo dastuurka mudane saalax axmed jaamac yaa sheegay inay shirka lanku gorfayi doona arrimo iyo ku mid ayiin dastuurka iyo dimuquraadiyadda islamarkaasna laku shal qaadada doona khibrad faylaan iyo waayo aragnimo dhinaga kale wayba uusi sheegay intii uuse ka sugunyi koonfur afrika inay la kulama doona madaxa hay-ado shishal duwan iyo jaaliyadda soomaaliyeed ee ka nool dalkaasooy koonfur afrika wafdiga wasiirka wasaaradda arrimo dastuurka mudane saalax axmed jaamac yowaybaa qayb ku ah shirkaasoy ku qayb galahaya senatar xuseen sheekh maxamuud oo ay xoghayaga guud ee dastuurka baarlamaanka ciidamada puntland oo howlgalo qorshaysan fuliy faahfaahinta warkuun may baniinhaye cabdiraxmaan maxamed oday ciidamada ammaanka dowladgoleedka puntland gaaraan ah haansada gaarkan towbaran ee lankasawa b s f iyo howlgallo qorshaysan waliba iyo kasaabay lahadhaafi ka fulyeen deegaano ka wareegsan buuro almudow ee gobolka bari ciidamadan oo gaarasho weedana baabuurta dagaalka iyo saraakiisha hogaamiyahaas waliba iyo sheegeen inise gaare howlgalkan lankafuli ee buuraleyda mariidha meelaas oo iyo kasuganyiin hubno ka tirsan wararka al-shabaaba sidoo kale saraakiish weliba iyo sheegeen intii uu soogakan socday khasaare hoggan ka diirsi dagaalyaalka al-shabaab walow yoan sheegna tirada rasmiga iyo walyaabo kale oo iyo hoogakan hakaqawadana wararkiyo weliba antaas ka darahaya in hiligan iyo ciidamada sida gaarka ee aan tababaran ee maamulka puntland hoogakan wadana uuse dagaal kooban dhehmariya hubno ka tirsan al-shabaab haabhaat oo lanhagiiji koran khasaarada ku dhalatay dagaalkaas deegaanada buurleyda ee gobolka bari puntland weliba lakatilay inay kasuganyiin hubno ka shal tirsan al-shabaab iyo daa'ish aanas oo mararka gaar weerar kujeysidaanga magaalooyinka kumad ee maamulka puntland tata ku barakaci dagaalada shabeellada hoose iyo baaqla kusaari faahfaahintu warkuun may baniin hayte maryan macalin cali mas-uuliyiin ku tirsan maamulka deegaanka garisbaaley ee duleedka muqdisho iyo weliba booqasho kaseedana barkacyaal cusub oo ku shalkoy deegaano ku tirsan gobolka shabeellaha hoose barkacyaalkan onaska jiraan balaan iyo iyaa biyo dadwibin iyo waliba iyo waliba iyo kuroorana xaalad abaar iyoonay colaado ku jirta shabeellaha hoose deegyada la xiriira nololyo aas-aasiga eh iyo ku dalbadeen hay-ada gargaarka intiyo haladeeran caawimaad deg deg eh hay-ado gargaarka eh intiyo haladeeran caawimaad deg deg eh sidiyo nololyo aan sii wadadi lahaayeen xoghayaha deegaanka gasbaaley cabdiraxiin cabdulaahi liibaan iyo horkahaay xubno kumid ayin cabdirashiid cali dubad gacal yaha hindhi hindheey xaaladiyo kanooliyin barakacyaalkan cusub xokeyaha cabdiraxiin iyo dowladda federaalka maamulka gobolka banaadir iyo hoydo deeqbixyaalka ee usanka baaqi ini kaalmoo bini-aadignimiyo haladeeraan dadkun maadaamayo aan haysan walyo ka nooladan garsbaale iyo martigilidi barakacyaalka ankabadan oo ku shalkooyaan gobolada dalka maybaa marwalbana la tacaalaana xaaladiyo nololeedyo oonay tay la kaashadayaan gobolka banaadir ciidamada militariga oo howlgal ku suubiyay shabeellada hoose faahfaahinta war kumay baninhaye yuusuf sheekh aadam ciidamada militariga soomaaliya oo wehelayaan han amisom ee waliba howlgalisha duunyo ka sameyna degmada gornyoole ee gobolka shabeellada hoose iyo duleeka degmadaasay howlgalkan yaa ka dambeeyey kureed markii hubno ka tirsan al-shabaab yoo hiraabtay weerar gaadma ay ka gaadaan saldhigga ciidamada amisom ka leeyin degmadaasay gornyooley dadka degmada gornyooley iyo waliba yo kuwaramahayaana antiyoo dheegeen rasaas iswidaarsiyo sameyn lamada dhana dagaalama ay haabahatoy oon caddeeyo korna khasaarada ka dhalatay wararka walibaan taasi oo kasii darayaan antay ciidamada dowladii haan amisom iyo widan dhagdhagaaga ciidan ooyo hiraabtay horay oo ka bilaaween sidoo kaleenyo mararka qaar la dhiigahay rasaas ka dhiyaasa goobta howlgalka ka socda askarta ciidamada dowladda iyo haan amisom weli ma ku hadalna dagaalka ka dhihi degmada gornyoole ee gobolka shabeellada hoose iyo dhagdhagaaga ciidan ooyo maalintanka widan degmadaasi degmooyinka hooseedaw meeli warkaasaysiga kukooyahay walibwa idaacadda raadiyo warsan ee xaruntiya beledka dambaydhabo kenya oo ku jawaabtay hadalkii dowladda jabuutiya sida marlamaad ninka fiiriyo waryaagana cabdulaahi maxmed cabdiraxmaan dhowaan wasiirka arrimo dibadda dowladda jabuuti maxamuud cali yuusuf wayba uuse sheegayni dowladda kenya ini lanka aamini korno gobolka xille lamada dowladood iyo loolan inkajaraan kursiga kumad e golo ammaanka ee qaramada midoobe bahaato hadalkaasi iyo ku jawaabtay dowladda kenya guddoomiyaga aqlabiyadda ee baarlamaanka kenya oo asalkiisa soomaali ah aadan barre ducaalayaa sheegay ini uuse qalad ayihi warkaha kubahi dowladda jabuuti isla markaasayna dowladda kenya iyo ku qayb qaadata amniga dalal badan oo afrikaan ah iniga kale wayba uuse hadal qaaday arrimo la xiriira muranbadeedka xilligan kula dhexeeya dalka soomaaliya waybana usi sheegay ini arrintaasay hor taalla maxkamadda i c g haabahaato rajeeyaan inii wadahadal ka dhammaaya inka dambayntii guddoomiyaga aqlabiyadda ee baarlamaanka kenya aadan barre ducaale weliba uuse sheegay ini dowladda kenya iyo wadda calanka midowda afrika haabahaato dowladda jabuuti lunkubaahanyi inay si diblomaasiyadeed ay karaasata kursiga kumada qaramada midoobe madawiinagii hore ee aljeeriya oo walaalshay maxkamad la horjeeyey waa fuladhaladii madawiinagii hore ee xukunka lukuturi ee aljeeriya yaa geega la horjeeyey maxkamadda kataala dalkaasay kureed markii laka eedayay inuus malaageeyey shirqoolku dhanka eh militariga aljeeriya sidiyo kuwaranti wakaalada wararka ee a f b da iyo oo ha kuhigati telefishinka dowladda mayba maxkamadda militariga kataala magaalada baliida saas oo kale ha ka hor muuqday lamasarkaal oo hogaamiyi jaray laanta sirdoonka iyo madagii xisbiyada siyaasadda dalkaasay sidiiyo baahiyen telefishinka enehar iyo elbilaad sayid batalfiika welibana isu wajahay eedeemo ee inu isu fargelinka haaye maamulka militarigii iyo inuu isu maleegeeyey shirqoolku dhanka ee militariga aljeeriya cabdicasiis batafliika yaa xukunka lukuturi bili abril ee sanadkun kureed markii dalkaasay ku dhiyeen bili abril ee sanadkun kureed markii dalkaasay ku dhiyeen ganaanbaxyo bileeran oo lahan ka horjeesidii maamul shay warkii hamiinamaysin ku dhuguysadaasen warbaahinta raadiyo warsan surunkwaniinka dhenyi warkana maybaa saaray bilaal hilaal sheekh shucayb intuu sabada ka jarrina mayba siinla socodsiiyaaye anoo cabdinaasir axmed mayow eh akhyaartii oo kula qiib qaadatiyaanku kumaadnage untiinu warkun warlamita barye hiraabti reed ununkukukulamaana maybasiinkuku tabaane sidaasiyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu